koley cudurka waa run uu ka jiraa mandheera sida la wada ogsoon yahayna dee shacabkii way isdhex socdaan shacabkii mandheere iyo maxay ahayde doolo caddo hadda gaar ahaan iminka meelaha maxay ahayde ay laga shakisan yahay maadaama huduud aan la nahay meel sufto la yidhaahdo laakiin annaga weli shuban biyoodkii baa annaga hadda deegaankeeni soo gaaray ma odhan karo laakiin diyaargarowgii waan ku jiraa waa tahay wararka qaar waxay sheegayaan in suftiga halkaa helsantarka ilaa hadda dad toban qof ah uu cudur kusoo rito halkaa ay ku jiraan arrimahaas maxaa kala socda maadaama halkaa mandheero laga sheegaya hanuunkan dee bulshadu way ka shakiyaysaa cid kastoo halool hanuun isku aragto xarumaha caafimaadkay tegayaan marka shaki iyo cabsida laga qabo mooye hadda waxaan xubno aan dhihi karo koleera meesha deegaankeeni ka dilaac ma jiraan maadaama uu deegaanku la wadaago xuduud mandheera mandheerana maalmii lasoo dhaafay cudurkan uu ka jiray ay dhici karta inuu deegaanka gudihiisa soo galo marka ilaa hadda maxaad samayseen u diyaargarow lagaga hortegi karo si cudurkaasi u noqon mid yacni bulshada deegaanka ku faafa diyaargarow waxaan sameynay kow in bulshadii la waayigeliyo laba dhammaan xuduudihii aan la leenahay oo dhow aan adkeynay sidaynu u badan isku soo adkay waxaa la sameynayaa inay bulshadii hadday xanuunkan isku arkaan durbaha xarunta caafimaadka yimaadaan ayaanu sameyneyna diyaargarowgii haddana maantana tiim baa halkan ka baxaya tiimkaasoo saddex qaybood aan u kala qaybinay oo tiim isku dhafa ayaa maanta baxaya marka siday u wadaan diyaargarowgii iyo wacyigelintii iyo dhammaan waxyaabihii loo baahan yahay oo dhan inay iyagu halka ka dhaqaajiyaan alaab iyo kitad iyo haddii lacallaa waxaa yimaadaan wixii taa lagu baari lahaa waa la qaadayaa meelihii waa la geynayaa fiiltu liibaan gobolka dhaawada dhambaanba waa la geynayaa qalabkii ama haddii waxaa laga shakisan yahay sambalka lagu qaadi lahaa iyo tiimkii dadkii waxaan ka shaqeyn lahaa iyo shaqaalihii caafimaadka xarumaha caafimaadka ka shaqeynaya fiiltu liibaan gobolka dhaawada in tababar aan siino siday hadhow haddii hanuunkan meeshii ka dilaaco siday waxkameeyaan yaa hadda maxay ahayde diyaargarowgeeda la wadaa taasina maxay ahayde berihiisaa dambe tababarkaas ugu bilaamaya bay ka dhigan tahay marka diyaargarowgaasaa wadnaa insha allah dhanka kale ma jirtaa maadaama xanuunkan sida la sheegayo wuxuu ka dilaacay mandheera ee waddanka kenya in aad xiriiro la samayseen si laysaga kaashado arrimaha wacyigelinta isu socodka bulshada oo kale in la yareeyo maadaama xanuunkan uu noqon karo mid ah waan kolley maamuladii labada gobol iyo annagu tiimkeeni ka caafimaad ahaan kolley waan wargelinay hadda laakiin waxay noqon doontaa ina toos maxaayada fikirka la isla wadaago sida lagu hakameyn lahaa laga wada hadlay noqonaysaa waa tahay dhanka kale haddii aan wax ka weydiiyo waxaa jirtay muddo bil iyo toddobaad hadda laga joogo in la fuliyey oo aad fuliseen xafiiska caafimaadka ololaha tallaalka cudurka jadeecada taasoo kadib markii lagu arkay goobo badan oo deegaanka ka mid ah si markaasi wax looga qabto bal taniyo intii aad tallaalka fuliseen kadib waa sida heerka cudurkan ma korukac baa jira mise hoosudhac dhanka cudurka waa run tallaalkii waan fulinay tallaalkii wuxuu ahaa horta waa tallaal kambayn buu ahaa waxaa la oran karaa hoos buu u dhacay baa la oran karaa